bismi illaahi raxmaan raxiim anigoo ku hadlaya magaca guddiga olombikada soomaaliyeed waxaa maanta shirsaxabadeedkan loo qabtay sida hore loo sheegay warkii ka soo yeeray shalay oo idaacadaha oo ka hadlay faarax sindiko oo hore u ahaa guddoomiyihii xidhiirka kubadda cagta iyo guddiga olombikada soomaaliyeed oo la saaray ganaax aad iyo aad u fara badan kadibna guddiga olombikada soomaaliyeed ay saamaysay ganaaxii faarax lagu soo rogay guddiga olombikada soomaaliyeed muddo badan ayuu sugayey in faarax la cafiyo si ay u furfurnaato ama loo furo albaabadii iyo erdihii laga xidhay ee guddiga olombikada soomaaliyeed waxaanu sugaynay muddo afar sano ah afar sano ka bacdi erdihii si loo furo waxay nagu khasabtay oo ama aan maaragtay ka wada shirnay xidhiirradii kala duwanaa ee guddiga olombikada hoos imaanayay ayadoo runtii wax dhaqaalaha oo saasa la sii jirin guddiga olombikada soomaaliyeed wax yar ayaa la sii jiray oo iska ah maaragtay shuruga kuraac taas marka ereygaasi waxa waaye wax aanan maaragtay kulliba baahida guddiga olombikada soomaaliyeed iyo xidhiirradaba aan mataqaana buuxi karin saas darteed guddiga olombikada soomaaliyeed asagoo u danaynayo asagoo marta markaasi fiirinayo horumarka isboortiga soomaaliyeed ayadoo weliba lagu jiray wakti xasaasiya waktiga dalka soomaaliya uu ku jiray wakti adag aad iyo aad iyo aad u adag hase yeeshee bahda isboortigu aad iyo aad ayay ugu dadaashay afar sano ka bacdi waxaa laysku raacay in la buuxiyo khaanadii ka bannaaneed ee guddoonka guddiga olombikada soomaaliyeed sidaa darteed bishii oktoobar soddonkeedii labada kun iyo lixda waxaa si buuxda xidhiirada soomaaliyeed ee kubadda kubadaha kala duwan ay u doorteen mudane cabdulqaadir ibraahim gacal abkow oo ilaa hadda ah ee sida hore loo sheegana ay tahay ay tahay sanadka labada kun iyo sagaalka oo ah ay ku eg tahay afartii sanato oo mar walba la doorto xidhiirada iyo guddiga olombikada ay ugu ogaanayso haddii asagoo uu kusoo noqdana kusoo noqon doono haddii uu kusoo noqonayna ninkii sida hadda loo sheegay xidhiiradu ay u arkaan inuu wegi karo ayay u dooranayaan balse saxaafadeedkan waxuu ku soo beegmay warkii ka soo yeeray faarax weli cadow sindiko oo aan u qalmin bahweynta isboortiga iyo gaar ahaan guddiga olombikada soomaaliyeed iyo xiriiradiisa waayo wuxuu ahaa nin isboortiga aabboo ah oo meel dheer ka soo bilaabay meel lid fiicanna geeyey balse inuu aakirka ka dhigo mataqaana hal bacad lagu lisay uguma aan baran faarax sindiko waxaan ahayn dadkii baarasha u ahaa inuu maantay na rifo ou yidhaahdo mataqaanaa waxay yihiin ma laha waxba ma jiraan wax jira ma laha aniga maahan cid kale ma jirto waa wax aad iyo aad looga xumaado hadda bahweynta isboortigana aniga hadda kolleyba guddiga olombikada soomaaliyeed xilka u hayna ilaa muddadaasi waa kaga raalligelinaynaa inaynan qabanin ereyada noocaas oo kale ah war-saxaafadeedka maantana wuxuu ku saraysan yahay sidatan muddadii sanadka ahayd guddiga olombikada soomaaliyeed waxay qaaday tallaabo taariikhi ah waxayna ku guulaysatay in afartan iyo siddeed sano kadib uu xiriir walba yeesho dastuur u gaar ah oo i o c international ama international olympic committee ay aqoonsatay halkii ay horay guddiga olombikada soomaaliyeed iyo xiriirada hoos yimaado oo dhan hal dastuur lagu maamuli jiray taas oo saldhig ballaaran u noqotay furfurnaan iyo madax bannaani buuxda xidhiirrada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama xidhiirada soomaaliyeed sidoo kaleeto guddiga olombikada soomaaliyeed waxay ku guulaysatay inay ku soo biirisay maamulka guddiga olombikada soomaaliyeed iyo kan xidhiirrada soomaalida ku nool qurbada loola yaqaano diyaasbarada taasoo fursad siisay dhallinyarada soomaaliyeed ee qurbajoogga ah inay ka qayb qaataan horumarinta isboortiga kana qayb galaan tartamada caalamiga ah taas oo ay si buuxda uga soo qeyb galeen oo annagana uga mahad celinay waxaa lagu guulaystay in guddiga olambikada soomaaliyeed yeelato xeer u gaar ah halkii markii hore ee hal xeer keliya oo u wada siman xiriirada iyo guddiga olambikadaba ay kala heeday ogolaatana international olympic committee ama i o c in xiriir walba uu yeesho xeer u gaar ah labadii kun iyo toddobada waxay safarro si dabajoog ah loo aaday dalalka dibadda safaradaas oo ay soo qabanqaabisay i o c international olympic committee loona loogana hadlayay ciyaaraha olombikada adduunka oo lagu qabanayo bejiin bisha agosto ee lagu soo aadan hadduu ilaahay yidhaahdo bishaan aan bisha hadda imaan doonta ee abriil lixdeeda labada kun iyo sideedda waxaa uga furmaya guddoomiyaasha olombikada adduunka siminaar soconaya toban maalmood waxaana goos ama soomaaliya uga qayb galaya guddoomiyaha guddiga olombikada soomaaliyeed iyo mudane mudane cabdulqaadir ibraahim gacla abkow iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha diba duraan axmed faarax oo haddaba falaadyada sii socda ku sii jira oo ay isgaarsiinta xaggeeda nagala hadleen shirkan jaraa'idna aan la socodsiinay ayna ku faraxsan yihiin in sidaas loo babaahi loo faahfaahiyo waxqabadka guddiga olombikada soomaaliyeed guddiga olombikada soomaaliyeed wuxuu u diyaar wuxuu diyaargarow ballaaran ugu jiraa ka qayb galka tartamada ciyaaraha olombikada adduunka ee lagu oo ka dhacaya bejiin ee dalka shiinaha bisha agoosto labada agoosto labada kun iyo sideedda haddii aan halkaas kasii baxo waxaa jirta in sharciyadii aan sheegnay sidoo kaleeto dastuurkan aad ujeedaan waa hal dastuur waa hal dastuur wuxuuna ka dhexaynayey xiriirada oo dhan oo ka dhexaynayey iyo guddiga olombikada soomaaliyeed taasna waxay nagu aheeday mid maaragtay aad iyo aad noo cajabisay sidoo kaleeto xiriir walba hadda wuxuu leeyahay dastuur u gaar ah oo xiriir walbana xiriirka caalamiga ah ee hoos yimaado oo ogolaashadiisa ka helay sidoo kaleeto guddiga olombikada soomaaliyeed wuxuu samaystay dastuur u gaar ah oo international olympic committee-na soo saxiixday oo looga ogolaaday waayo haddii guddiga olombikada soomaaliyeed uusan saxiixaas helaynin sharcigaas ma soconayo sidaa darteed aad iyo aadaan ugu faraxsan nahay in ay madax bannaani buuxda ay heleen taa waxaan ula jeedaa in saaxiibkayn odagii isboortiga hore faarax sindiko uu shalay ku sheegay in guddiga olombikada soomaaliyeed ee hadda jira ku ay meesha u joogaan si maaragtay xoog ah annagu ma nihin dad xoog wax ku qabsado hadde faaraxna waan u sheegaynaa isbaara waa dhammaatay isboortiga isbaara ma laha markaynu isbaaro noo dhiganin marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsan nahay marka waxaan u sheegaynaa saaxiibkeen cafiska la cafiyey hadduu balaatar cafiyey balaatar uma cafin in howlaha guddiga olombikada ee guddiga xiriirada iyo guddiga olombikada xaq u leeyihiin inuu iska soo galo asagoonan sharci iyo xeer iyo midna toona aanan mataqaanaa fiirin waxa uu sheegay saaxiibkeen faarax sindiko in guddiga olombikada qaarkiis ay jiraan qaxooti ay isku dhiibeen aad iyo aadaan uga xumahay ereygaas aad iyo aad ayaan uga raaligelinayaa inta guddiga isboortiga soomaaliyeed oo dhan annaga wax maaragtay dibadda naga jiro haba yaraatee oo qaxooti nooga jiro haddaanay guddiga olombikada soomaaliyeed ma jiraan xogeeyaha guud ee guddiga olombikada soomaaliyeed cabdulaahi axmed tarambi ayaa waxaa jira inuu dibadda jiro hase yeeshee waxuu u jiraa fasax aanu siinay muddo lix bilood ah ayaan fasax siinay xag caafimaad awgeed haddii la leeyahay ninkii caafimaad xumo ku dhacday halase tuurana waa meesheeda hase yeeshee waxaan u danaynaynaa bahweynta isboortiga gaar ahaan xiriirada iyo guddiga olombikada waxaanu leenahay guddi olombik oo iskale guddoon mataqaanaa guddi dhaqaale guddi dishibliin balse horay looma looma arki jirin in guddoomiyaha amba markaas ninka meesha haayo ayaa intaasoo dhan isku hayn jiray balse waxaa weeye hadda annagu furfurnaan iyo dimuqratiya ayaan ku dhaqannaa aad iyo aadaan ugu faraxsan nahay inaanu mataqaanaa saaxiibkeen oo naga raaligeliyo waxyaabaha aan noo qalmin uu nagu sheegay inuu raaligelin ka bixiyo faaraxsindiko intaasaan kusoo koobaya wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu